waa mahadsantahay walaalkay dagaalka xalay ayuu bilowday ilaa maantana wuu ka socdaa magaalada marka waxaana ku dagaalamaya laba maleeshiya beelood oo magaalada in badan ku dagaalamaya dadka aan magaalada marka aqoonta u lahayn horeyna aan u imaan bal sawir ka sii goobaha uu dagaalku ka bilowday iyo sida uu u dhacay waa mahadsantahay dagaalka wuxuu ka bilowday agagaarka isbitaalka weyn gadaashiisa sarsimaane xaajow ilaa iyo wuxuu kusii siday xaafadaha kale ee buulajaan wakti dheer ayuu socday xalay xilligee ayuu bilowday dagaalka de xoogiisa wuxuu bilowday abaari saddexdii saac ee fiidnimo maxaad kala socotaa khasaaraha dagaalka uu dhaliyey ilaa hadda maal iyo dadba wallaahi lama cadeyn karo khasaaraha waayo dagaalka ilaa iyo hadda waa uu socdaa ilaa iyo iminkana ma jirto cid si rasmi ah u cadeyso khasaaraha uu geystay maadaama dadka guryahooda ay ku jiraan oo ay ka baqanayaan inay magaalada ay aadaan adiga inteed u jirtaa goobaha uu dagaalku ka dhacayay wallaahi kulley magaalada marke waa meel iska yar kulley kalama foga xaafadahooda dhanka ani aan ku suganahayna kama foga goobaha dagaalka ay ka soconayaan laakiin xoogaa yar inkastoo naga durugsan yahay dagaalkana oo weli xaggaas iyo magaalada dhanka loogu baxaayo usii soconayo iminkaba aada moodo inuu dib usii rufaansado dagaalka waxaa tidhi ilaa xalay fiidkii sagaalkii fiidnimo bilowday ilaa iyo hadda wuu socdaa ma si toosa ayuu dagaalku u socdaa ilaa xilligaas mise wuu joojoogsanayaa haddana wuu bilaabanayaa wallaahi marmar way istaagayr saas haddana dib ay u farxinaysaa saasuu ku socdaa dagaalka marka aad u fiiriso dagaaladii ugu dambeeyey waxaad tidhi magaalada wakti badan ayaa beelahani isku hayeen marka dagaaladii ugu dambeeyey haddaad u fiiriso dagaalka hadda socdo intee buu kala eg yahay qiyaas ahaan dagaaladii hore ma ka weyn yahay mise waa mid ka yara duwan oo ka yar wallaahi dagaaladii hore dhacay waa uu ka duwan yahay sababtoo ah wuxuu bilowday xali fiidkii ilaa iyo haddana waa uu socdaa marka ilaa iyo haddana cid kala dhex gasho oo aan arkaynana ma jirto inkastoo aad sheegtay magaalada marka inay meel aada u yar tahay ma jiraan qeybo magaalada ka mid ah oo ay noloshii caadi uga socoto mise magaalada oo dhan waa dagaalka dartiis way xiran tahay maya waa jirtaa qeybo badan oo magaalada kala socoto inkastoo xaafadaha hadda uu saameynta uu ku yeeshtay waa buulajaan iyo wixii kasii xageeyo dagaalka xoogiisa uu ka socdo waktigan xaadirka ah ee aada joogto ma soconayaa dagaalka mise ka duwan yahay sidii uu ku bilowday haddii uu soconayo hadda aan kula hadlaayo xoogaa ka hor ayay rasaastii xooganeed ay joogsatay waxaa dhacay oo keliya rasaas teelteel ah marka dagaaladii hore ee magaalada ka dhacay ma waxay ku dhammaan jireen un in uu iska aamuso rasaasta ay iska aamusto mise dhexdhexaadin iyo waxbaa imaan jiray maya maya dagaalka iskiisa uu joogsan jiray wax dhexdhexaadin aho annaga inoo muuqato shacab ahaan ma aragno istaagi jiray haddana dib u qarxi jiray goormuu ahaa dagaalkii kan ka horreeyey ugu dambeeyey magaalada ama agagaarkeeda ka dhaco wallaahi muddo aada u fog kama soo wareegin laakiin xoogaa bilooyinaa kasoo wareegay dagaalka ugu xooganaa ee dhaca laakiin mararka qaar way ka dhacdaa magaalada iskahorimaado koo kooban oo labadan kole dhex marta laakiin dagaalkii ugu cuslaa cala ilaa iyo maanta ayuu dhacayaa